Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa laga daafuray shirka wada tashiga Wasaaradaha Shaqada Dowlad Goboleedyada dalka iyo Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ee mashruuca daryeel bulsho kaasi oo socon doona muddo laba maalin ah. Shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedyada dalka, guddoomiyeyaasha guddiyada bulshada rayidka, heer federaal iyo heer dowlad goboleed, agaasimayaal, xogayaha guud ee aqalka sare ee arrimaha bulshada iyo howlwadeenada wasaaradda shaqada iyo qeybo ka mid ah bulshada rayidka. Guddoomiyaha shaqaalaha rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharma Arke Kuulow iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta.
sharaf ayay noo tahay in shir noocan oo kale markii labaad lagu qabto magaalada baydhabo kii hore wuxuu ahaa heer agaasimayaal guud kanna waxa waaye agaasimayaasha guud iyo wasiirada dowlad goboleedyada dalka runtii annaga farxad ay noo tahay waa idin soo dhaweynaynaa baydhabo ku soo dhowaada shirkan waxaan rajeynayaa insha allah in labada maalin uu halkan ka socon doono uu noo noqon doono mid miridhal ah kuna noocaan ah waa tasha qaybo badan ay ku qabato magaalada baydhabo marka ugu horeysana waxaan leeyahay dhammaan martida soo dhowaada kusoo dhowaada magaalada baydhabo baydhabo waa waxaa lagu yaqaanaa martisoorka iyo soo dhoweynta annagana farxad ay noo tahay annagu guddiga shaqaalaha rayidka inaan qayb ka noqon kulankan qiimaha badan wada tashiga ah dhanka kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u mahad celiyey dhammaan wasaaradaha maamul goboleedyada dalka sida wanaagsan ay ula shaqeynayaan dowladda federaalk soomaaliya dadkeena wax badan naga sugaaya malaha mar rabnaba dowladnimo- dowladnimadan oo xafiisyada bas ku ag oo aanan dadkii lahaaba aanan dareemaynin runtii intaas xanuun nagu filan marka waxaan rabnaa mala dowladnimo ama adeegyo dowladnimo waxaan rabnaa inaan gaaraan aan rabnaa guryaha ama mala qoys wala meesha inaan gaaraan naga go-aysan inaa go-an marka aadaa umaastiin aragtida meeshan kasoo bixi doontaan waxay noqotaa mid la fuliyo oo mala eh, eh, lagu dhaqmo ma noqon doonto keliya mid lagu mala la daabaca miskal mala qoraal ma noqon doonto waxay noqon doonaa natiijooyin wasaaradaha heer federaal ee heer dowlad inay wax mala wax bedel muuqda ay ka samayn doonto marka aadaa umahadsantiin si gaaran waxaa umaadnaqa mala eh, guddoomiyaasha mala labada mala eh, guddi oo runtii ay yihiin lafdhabar ay yihiin arrinta agshan shaqaalaha markii la hadla arrimaha bulshada shaqaalaha qeyb ay ka yihiin ilaan ayagaa waa dad loo adeega ayagaa marka mala aragtidiina saliimka aadan aan u bogaadinayna aadan u mala aan aan u- aan u bis qabnaa marka aadaa umahadsan hadalkaa dheeri igaraal noqda Shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa la filayaa in ay kasoo baxaan laba miro dhal ah